إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamo itoobiyaan ayaa lagu dilay qarax maanta ka dhacay magaalada waajid ee gobolka bakool saraakiil ugandhaysa ayaa waxaa lagu dilay weerar ka dhacay gobolka shabeellaha hoose ciidamo badan oo maraykanka u daacad ah ayaa dhimashada dhaawaca waxay ku noqdeen dagaallo shalay ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe dowladda federaalka ayaa darbijiif badan oo cabtooy ah ciidan ahaan u tababaranaysa si ay ugu soo baxaan askar arxam daran oo diin iyo dadba toona aan ka naxayn xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa gurmad raashin ah waxay gaarsiisay dadka ku dhaqan dabagalo oo ka tirsan gobolka mudug kuwaasoo abaarta dal ka jirta ay geestooda ka saamaysay taliska ciidamada xabsiyada dowladda federaalka ah oo ka mid ah askarta dhibaatooyinka u geysta maxaabiista muslimiinta ah ayaa muujiyey cabsida ay ka qabaan in xarakada shabaabul mujaahidiin soo weerarto mucaaradka ayaa xildhibaanada farmaajo xilalka u dhiibay waxay ugu baaqeen inaanay farmaajo dooran oo ay cid kale u codeeyaan inta waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ciidamo itoobiyaan ayaa waxaa lagu dilay qarax maanta ka dhacay magaalada waajid ee gobolka bakool xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa qarax waxay la beegsatay ciidamo itoobiyaan oo ku sugnaa magaalada waajid waxaana lagu warramayaa in qaarkood halkaa ay ku dhinteen ugu yaraantii saddex askari oo itoobiyaan ayaa waxaa la xaqiijiyey inay halkaa ku naf waayeen waxaana suuragal in khasaaruhu intaasi uu ka badan yahay xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxay sheegatay mas-uuliyadda qaraxan lagu dilay ciidamada itoobiyaanka ah askarta etoobiya ee ku sugan waajid iyo nawaaxigeeda oo markii horeba heegan ku jiray ayaa feejignaanta sii labanlaabay markii ay arkeen saaxiibadood oo qaraxu cadcad ka dhigay ciidamada itoobiyaanka ayaa waxa ay meesha ka qaateen meydadka askarta laga dilay horey weeraro badan uga dhacay waajid iyo meelo kale waxaa lagu dilay qaar ka mid a ciidamada etoobiya ee dalka duulaanka ku jooga xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa si daran waxay u ugaarsataa shisheeyaha dal kusoo duulay iyo dhammaanba dhinacyada la shaqaynaya ciidamo badan oo maraykanka u daacad ahaa ayaa dhimashaya dhaawac waxay ku noqdeen dagaallo shalay ka dhacay gobolka shabeellaha hoose saraakiil ugandhays ahna waxaa lagu dilay weerar ka dhacay gobolka shabeellaha hoose wararkaas iyo kuwo kaleba waxaa inoo haya cabdisamed cabdulaahi ku dhowaad labaatan askari oo ka tirsan ciidamada baangaraafi uu maraykanku tababaray ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar kamiin ah oo shalay ku qabsaday duleedka magaalada jowhar ee shabeellaha dhexe weerarka kamiinka ah ee lala beegsaday askarta baangaraaf ayaa waxa uu yimid ka gadaal markii ciidamadan ay weerar ku qaadeen tuulada fiidow oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ciidamada ayaa deegaanka gudaha u galay balse markii ay dib u soo laabteen ayaa waxaa jidka kamiin u dhigay ciidamo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab oo aada u hubaysan dagaal muddo laba saacadood oo xiriira ku dhowaad socday oo dhex maray ciidamada baangaraaf iyo sidoo kale mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaalkaas waxa uu sababay in la go-doomiyo ciidamada baangaraaf ee weerarka dhabagalka ah ku dhacay baangaraaf ayaa waxay qayladhaan gurmad ah u dirsadeen ciidamadii maraykanka kuwaasoo iyagana hawada soo geliya diyaarado helakabtar iyo kuwo daroon ah waxaa la sheegay in diyaaradahaas ay geysteen duqeymo walow wax khasaare ah uusan ka dhalan ciidamada baangaraaf ayaa intii uu weerarka socday waxaa weerarka looga dilay askar badan kuwo kalena waa laga dhaawacay inta la xaqiijiyey waxaa dhimasho ka noqday toddoba askari dhaawacyadana waa lix askari uu ka mid yahay sargaal laba xidigla ah kaas oo lagu magacaabo fartaag sidaan xogta ku helnay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa hadda gacanta ku haya deegaanadii shalay lagu dagaalamay ee ka tirsanaa shabeellaha dhexe saddex askari oo iyagoo andhees ah ayaa ku dhintay weerar ka dhacay shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta al-shabaab xalay waxa ay weerar ku qaadeen deegaanka lagu magacaabo cadowdibile oo hoostaga degmada afgoy weerarkaas waxaa ku dhintay saddex sargaal oo ka tirsanaa ciidamada yuganda miinabaarayaal ayay ahaayeen saraakiishan weerarkan ayaa noqonaya mid dhabarjab ku ah ciidamada yuganda maadaama ay saraakiisha miinabaarayaasha ahy ku yar yihiin dhanka kale waxaa faahfaahino dheeraada laga helayaa in ka badan toban xarumood oo ku yaala degmooyinka magaalada muqdisho kuwaas oo mar qura la wada weeraray xarumaha la weeraray waxaa ka mid ah xarunta degmada hodan xarunta degmada wadajir xarunta degmada kaaraan halkaas khasaare ayaa ka dhashay oo laba askari ayaa dowladda federaalka ah kaga dhaawacmay xarunta degmada shibis xarunta degmada boondheere hal askari ayaa ku dhintay laba kalena dhaawacyo adag ayaa soo gaaray xarunta degmada yaaqshid xarunta degmada hilwaa xarunta degmada dharkeeley xarunta degmada daynile xarunta degmada holwadaag xarunta degmada wardhiigley iyo sidoo kale xarunta garas baalli ay ku leeyihiin dowladda federaalka dhammaan xarumahaas aan soo sheegnay waxay la kulmeen weeraro culus oo kaga yimid mujaahidiinta al-shabaab weli dhacdooyinkiina soo gaaray ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaa ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay waxa ay duqeyn ku qaadeen xero askarta maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada diinsoor ilaa siddeed iyo toban madfac ayaa gudaha xerada ku hoobtay waxaana lasoo wariyey khasaaro culus oo la gaarsiiyey ciidamadii xeradaha ku sugnaa sidoo kale baay mujaahidiinta xalay waxa ay dagaal ku qaadeen saldhig kaleoo askarta maamulka koonfur galbeed ay ku lahaayeen degmada bardaale waxaana dagaalkaas ku dhaawacmay hal askari jubbooyinka ciidamada mujaahidiinta xalay dagaal toosa ay ku qaadeen fariisin askarta maamulka jubbaland ay ku leeyihiin agagaarka halkan loo yaqaano singaler ee duleedka magaalada kismaayo ugu dambeyn xad beenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya ciidamada mujaahidiinta al-shabaab gelinkii dambe ee maalintii shalay kamiin ayay u dhigeen ciidamo ka tirsan shisheeyaha kenya oo ku socdaalayay agagaarka deegaanka kulbiyow waxaana jira khasaare kala duwan oo la gaarsiiyey ciidamada kenya
dowladda federaalka ayaa darbijiif badan oo cabtooy ah ciidan ahaan u tababaranaysa si ay ugu soo baxaan askar arxan daran oo aan diin iyo dad toona ka naxayn xashin cabdinaasir ayaa warkan inoo haya dowladda federaalka oo isku muujinaysa mid waxtaraysa carruurta darbijiifyada ah balse dana kale kale ayaa soo aruurisay ciyaal badan oo isugu jira kuwo reerahooda ka fallaagoobay iyo kuwo ay dantu badday inay darbijiif noqdaan ciyaalka cabtooyda ah ama darbijiifyadu waxay og yihiin inay waddada ay ku socdaan aysan ahayn mid sax ah balse waxay sheegaan inay dani u geysay laakiin dowladda federaalka waxay kaga faa'iidaysanaysaa danaheeda gaarka ah maxaa yeelay qof aan saxnayn haddii la yidhaahdo waa aad saxan tahay waxaa badanaya qaribaadda ka imaanaysa munaasabad lagu qabtay magaalada muqdisho ayaa lagu soo bandhigay qaar ka mid a carruurta darbijiifyada ah oo xoogaa tababara soo qaatay waxaana ka hadlay xasan xuseen xaaji oo ka tirsan golaha wasiirada dowladda federaalka isagoo sheegay inay noqon doonaan ciidamo u shaqeeya dowladda federaalka carruurtan oo kale berri inay noqon karaan dadkii dalkan xukumayey dadkii saraakiilkii noqonayay dadkii ciidanka dalka ka mid noqonaya oo dalka difaacayay waa carruur oo lagu tababari karo daljacalka iyo midnimada qaranka marka waxaan leeyahay arrintaan sii wada dawladdana waa ka qayb qaadan doontaa in carruurta maaragtay daryeelkooda qayb ka qaadato marka waxaan leeyahay hambalyo hambalyo taliya waxaa la mid dhallinyaro badan iyo carruur badan oo kuwaan ka sii daran oo magaalada si kale a u joogaa jira ciidamada dowladda federaalka ayaa u badan mooryaan aa tarabiyo fiican helin oo maandooryuhu madaxa u saaran yahay muqaadaraadkan ammaanka ku haya diin dadnimo iyo wadaninimona midna aan lahayn xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa gurmad raashin ah waxa ay gaarsiisay dadka ku dhaqan dabagalo oo ka tirsan gobolka mudug kuwa oo abaarta dalka ka jirta geestooda ka saamaysay sida warkan uu ku faahfaahinayo mahad cubeyd cali guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa raashin qaybin iyo biyodhaamin ka sameeyey deegaanka dabagala oo ka tirsan gobolka mudug raashinka la qaybiye ayaa ka koobnaa bur bariis sokor timir iyo saliid waxaana ka faa'iidaystay ku dhowaad laba boqol oo qoys oo ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanka qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay gurmadkan ayaa warbaahinta la hadlay magacaygu cali maxamed xaylo waay waa dabagalo waxaa ka socda barwaaqo culummo ilaahay noo keenay aa nacfiganna noo keentay wuxuu ka kooban yahay inta ishaydu haydo bariis iyo bur iyo sonkor iyo saliid iyo timir baahida baahida markaan laba sano iyo saddex sano waana wada waana la ka soo gaaray waa intaan waa intay barwaaqada dambe ku dhowreyd waxaan ugu ducaynaynaa muraadkooda allaha sahlo jannadiina allaha geeyo maxamed cali ciid deegaankuu dabagalo khayraa ka jira iyo barwaaqo iyo haddii isu soo dhowaan iyo walaaltinimo iyo isjacayla ka jira si gaara waxaa uga socda waana la gacan siiyey haddii alla ku runay walaalaha ayaana gacan siiyey annagu tabaalaysan aana la gacan siiyey
deegaanka aan joogno deganaha waa dabagalo maanta macaawinaa la bixinaa walaayadaa bixinays waxay ka kooban tahay timir saliid bariis bur iyo sokor sidoo kale nabadoon xasan quuri oo ka mid ah indheergaradka gobolka mudug islamarkaana ka mid ahaa dadkii goobta ku sugnaa ayaa uga mahad celiyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab gurmadkan ila gaartay dadka deegaanka waxaan u mahad celinaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin oo dadkan masaakiinta oo saddex sano roob la-aantu ku dhacday u dadaalay isku dayey waxay awoodaan inay maaragtay walaalahooda wax ka siiyaan ayaguna waa mahadsan yihiin jasaaka allaahu khayr ilaahay subxaana wa tacaala xukunkooda iyo cimrigoodaba allah noo raajiyo intaa kadib waxaan rabaa dadka degmada dabagalood walaayada dabagalood jooga inaan u sheego raashinkan meesha yaalla raashinkaas waxaa idiin keenay qaramada midoobay ma keenin beesha caalamkuna ma keenin midowga afrikana lagama keenin waxaa idiin soo dhiibay walaalihiin mujaahidiina ayagoo naftooda inay doonayaan idin idinla qaybsadaan baahida gurigiinna ka jirta iyo toodayna isku mid noqdaan waxay walaalihiin ka xishoodeen ama ay ka cabsadeen inay ayaguna raashin karsadaan adinkuna maaragta aad qaddaan guddiga gurmadka abaaraha ee magacowday xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weli wilaayaadka islaamiga ah ka wada taakulaynta dadka ay abaaruhu saameeyeen taliska ciidamada xabsiyada dowladda federaalka ah oo ka mid ah askarta dhibaatooyinka u geysta maxaabiista muslimiinta ah ayaa muujiyey cabsida ay ka qabaan in weerare kaga yimaadaan xarakada shabaab almujaahidiin jenaraal mahad cabdiraxmaan oo ah taliyaha ciidamada xabsiyada ee dowladda federaalka oo shalay ka hadlayay munaasabad ka dhacday magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay war micnihiisu yahay inay sugayaan weerare kaga yimaada xarakada shabaab almujaahidiin waxa uu soo hadal qaaday goodintii hore ee xarakada shabaab almujaahidiin ka timid ee ahayd in ciidamada xabsiyada ay beegsanayso waxa uu tilmaamay inay ku qasban yihiin inay feejignaan la yimaadaan si ay isaga difaacaan haddii lasoo weeraro ku dhowaad sanad muddo laga joogo ayaa war ka soo baxay xarakada shabaab almujaahidiin waxaa lagu sheegay in la beegsanayo ciidamada xabsiyada ku tacadiibinaya dadka muslimiinta ah ee maxaabiis ahaanta loo hayo waxaa muuqata in taliska ciidamada xabsiyada weli dhegahooda uu kasii yeerayo warkii xarakada shabaab almujaahidiin ka soo baxay mucaaradka ayaa xildhibaanada farmaajo xilalka u dhiibay waxa uu ugu baaqay inaanay farmaajo soo dooran oo ay cid kale u codeeyaan maxamed cali aadan ayaa warkan faahfaahinaya iyadoo xaalad jahwareer siyaasadeed ah ay wajahayso dowladda federaalka islamarkaana lagu mashquulsan yahay doorashooyinka ayaa waxaa isa soo taraya xubnaha is-eedeynaya ee ka tirsan siyaasiyiinta iyo kuwa dowladda federaalka daahir maxamuud geelle oo ah hafayeenka mucaaradka islamarkaana ah musharax madaxweyne ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay wuxuu kaga hadlay arrimo dhowr ah waxa uu sheegay in farmaajo uu xildhibaano kuraas u boobay isagoona baaq u diray xildhibaanada kuwaasoo uu ka codsaday inaysan u codeen raggii uu keensaday farmaajo oo ah madaxweynaha dowladda federaalka xildhibaanka la leeyahay waa ku soo saar deegaankaaga iyo dadkaaga oo la duleeyey oo loo diiday iyagoo ku dooran kara inay ku doortaan ayaa lagaaga abaaldhigana dembi baa lagaaga abaaldhigana maalinkaa dembigaas ka jawaabi lahayd baad joogtaa xildhibaanka saas lagu soo saaray waxa sugayo haddii kuwii sidaas yeelay ee dadkiisi dulaysay ou doorto waxaa sugaya waxay tahay markii uu hadli tago qadiyadaha qaranka iyo qadiyadaha degaanka iyo qadiyadaha qofhaaneed uu ka hadli tago waxaa sugaya waxay tahay kursiga kuma aadan fadhiisina waa lagugu fadhiisiyey annagaa kugu fadhiisina hoos sufiria ayaa sugaysa waxaa loo baahan yahay waxay tahay marka taas inuu ka gaashaato wuxuu kaga gaashaaman karaa dembiga boobka ah waxa loo galay inaanay ansixin oo codkii meesha loo rabay uu ka leexiyay xilli siyaasiyiinta iyo xubnaha u shaqeeya dowladda federaalka ay ku mashquulsan yihiin doorashooyinka ayaa waxaa magaalada muqdisho ka dhacaya howlgallo qorshaysan oo ay fulinayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo muujinaya dacfiga heesta dowladda federaalka warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duhurnimadan waa inaga inta